dablaydan oo la aaminsan yahay in ay ka tirsanaayeen ee xarakada al-shabaab ayaa deegaanka qutiley oo ka tirsan ismaamul goboleedka mandheera waxay jidka u galeen bas halkaasi marayay oo ku socday magaalada mandheera baskan oo ay saarnaayeen in ka badan konton qof oo muwaadiniin kenyaana ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwo cabsi iyo argagax galay kadib markay dableydaasi risaas culus ay ku soo fureen sida idaacadda v o eda uu xaqiijinayo mid ka mid ah mas-uuliyiinta baskaasi la socotay oo khadka telefoonka deegaanka celweeq aan kula xiriiray aniga waxaa jidka naloo taagay cabadda lagu soo fureen waa tahay dad baa ogaay laga soo dejiyey kudilo mildho hadda marka laga soo fureen oo midka oo oo abi oo sambowe ha waa la dhaawacay haye kabacdi mid kalena waa la dhaawacay oo baasingare wallaahi labadaas baa laga dhaawacay alaafo hal qof oo cabid ayagana waa dileen ninkan oo magaciisa ka gaabsada ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in marka baska la joojiyey kadib dadka ay kala saareen dableydaasi ayna weydiinayeen diin ahaan diimaha ay kala aaminsan yihiin dadka gaariga saarnaa balse waxaa u suurta gashay afar ka mid ah dadka aan diinta islaamka haysan in ay ku dhex dhuntaan dadkii muslimiintaha dibna ay ugu noqdaan baska waa jirta laakiin waaba dheen waxaan rabnaa gaalada xagga u baxaan muslimiintana xagga u baxaan waaba dheen yaa idinla socday masiixiyiinta dadka ayaa idinla socday idinka ma dad badan baa idinla socday ha afsan qof aan la socday afar waa badbaadeen waa tahay say ku badbaadeen marka kuwaas bal noo sheek nooga sheekay say ku badbaadeen sii ku badbaadeen waxaa markii dadka la dhaho gaari gala ha oo muslimiinta ha ayaga gaariga markaas oo kasoo degeen waa galeen Haye.
ayagana wanamka sameen ha marka iyaga muslimiintu way iska raaceen dadkii kale soomaalida ahaa bay raaceen naxam naxam ha ma jiraan ilo kale oo xaqiijinayo in dableydaasi ay sheegeen in dadkii baskaasi saarnaa in diimahay kala aaminsan yihiin ay u kala istaagaan balse ilaa iyo iminka waxaa soo ifbaxaya dadka lagu dilay labadaasi dhacda ee ka dhacday deegaanka qutiiley in dhammaantood ay ahaayeen dad aan muslimiin ahayn wallahi ma sheegi karo ninkaas eh, marka gaarigan soo galay waa wala togtaasan ha marka horeba xabadda ku dhacday maya markaan gaarigan anu soo codey asagana banaanka xagga la fadhiisiyey waa la dilay waa tahay marka dadkii aad arkaysay markii banaanka laidin soo bixiyey ma dad indho xiran bay ahaayeen een, wax calaamadaha iyo sheekhaasiyaad ka garan karta ma jiraan kulli indhaa xiran abo waa tahay hadda xageed joogtaa igala hadlaysaa hadda waxaan joogaa ceelwaq aan ka bixi rabnaa oo xageed u socotaan marka mandheera waa tahay mandheera waad u socotaa marka een, ma hesheen marka gargaar iyo ciidan iyo cid markaasi een, een, idin sagootiso oo ciidan idin noqoto ha haddaan sugaynaa waad sugaysaan ha waa tahay ragga idin qabtay ee jidka idin istaagay deegaanka qutilo ee raggan laayay een, maxaa lagu qiyaasi karaa maxaad ku qiyaasi kartay ma qiyaasi karo boona Ha. waa isku naxdeen dadkii gaariga idinla saarnaa waxay ka furteen ma jira oo ama een, xoog idin kaga qaateen kasokow in ninkaasi een, ay dileen een, laba idinkeedan kamidna ay dhaawaceen maya maya intaas leway oraar ayaa ciidamada ammaanka dalkani kenya waxay u soo saareen digniinka dhanna gawaarida ku safraysa jidkaasi dheer ee isku xidha gobolkan waxayna ku sheegeen in loo baahan yahay in dhammaan gawaarida halkaasi ku safraysa ay qaataan ciidamada ammaanka si ammaankooda loo sugo tanina waxay noqonaysaa in gawaarida jidkaasi ku safrayo ilaa iyo iminka aysan suurtogelin in ay helaan cid ka caawisa dhacdooyinka noocaas oo kale ah haddii ay jidkaasi ku asiibaan ma aha markii ugu horreysay oo qulqulatooyin noocan oo kale ah gawaarida jidka loo gala kadibna dilal noocan oo kale loogu geysto deegaanka mandheera waxayna noqonaysaa baskii noociisa ahee labaad ee deegaankaasi loo galo maxamed faarax shire v o a garisa